asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee rediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka puntland iyo wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya oo si wadajir ah xarigga uga jaray xarunta la dagaalanka ayaxa soomaaliya oo laga hirgeliyey magaalada qardho wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo kulan looga hadlayey horumarinta laamaha cadaaladda la qaatay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya wasiirka warbaafinta xukuumadda soomaaliya oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda shiina u fadhiya soomaaliya wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan qaramada midoobey oo sheegay in dembiyo dagaal ay ka dhaceen etoobiya habeenimo arbaca khamiisina ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha kow iyo tobanaad sannada labada kun kow iyo labaatan haatanna kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani iyo wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa si wada jir ah xarigga uga jiray xarunta la dagaalanka ayaxa soomaaliya oo laga hirgeliyey magaalada qardho yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkaas soo diray
dhismaani la dagaalanka ayaxa soomaaliya ee laga daafuray magaalada qardho ayaa qaadatay ku dhowaad laba sano waana xarun laga hagi doono dhaqdhaqaaqa ayaxa iyo la dagaalankiisa kala duwan wasiirada beeraha ee maamulada dalka ee lagu caasumay xarigjarka xaruntaani la dagaalanka ayaxa soomaaliya ayaa farxad iyo horumar ku tilmaamay hirgelinta xaruntaani muhiimka ah
ayaxu hadduu nagu soo biiray dhibaatooyinka beeraha ku habsada qayb ka mid ah waaye
runtii sharaf ay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno furitaanka xaruntan weyn ee lagula dagaalami doono insha allah waa ayaxa meeshaan ayaxu meeshaan hadduu kasoo bilowdo waxaan leeyahay meel uu kahakada iyo waxuu ku cuno malehe bal halkan unooga haaya keliya ileen waa meel kasoo foofayo waay
wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya siciid xuseen ciid oo kaalin weyn ku lahaa dhismaha xaruntaani ayaa soo qaatay dadaaladii loo galay dhismaha xaruntan la dagaalanka ayaxa iyo sida ay muhiimka ugu tahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bahda beeraleyda iyo reer guuraaga
halkaana laga hogaami doonaa sida ay sheegeen hadda in bariga africa ayaxuusu u gudbin maxaa yeelay ayaxa u gudbaa etoobiya iyo kenya iyo waddamada kale kulli wuxuu ka soo baxaa halkan u ka baxaa satelliteka lagula socdaa hadda meeshuu marayo ilaa uu ka galo waddamadaas waa la ogyahay hay-adaha ka shaqeeya waa ogyihiin in marka bayskan ahmiyad weyn ayuu leeyahay dalka soomaaliya ayuu leeyahay gobolka ayuu leeyahay waxaan rajeynaynaa inay haddana waa qalabaysan tahay de qalabka yaalla oo gaadiid iyo nooc walba waa ujeedaa qalab kalena waa loo keeni doonaa inay xarun shaqayso oo hormood u ah la dagaalanka ayaxa ayaan rajeynaynaa insha allahu waxayna tusaale qurux badan u tahay markii dowladda dhexe iyo dowladaha goboleedku ay wada shaqeeyaan in mashaariic fiican oo waxtara la fulin karo lasi kaashan karo aad baan u mahadcelinaynaa dowladda puntland madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa tilmaamay dhibaatada xooggan ee ka soo gaartay bulshada soomaaliyeed ayaxa oo aan laga haysan feejignaan iyo diyaargarow xooggan midna bogaadiyena dhismaha iyo howlgelinta xaruntaani la dagaalanka ayaxa soomaaliya noloshooda aasaasiga ah waxay ku xidhan tahay waa beeraha iyo daaqsinta labadiibu wuxuu ku yahay wax kasta oo fasility ah dad u baahdaa horena waa u siinay haddana waa la garab taagnaan doonaa maxaa yeelay waddanteennaa ku jirta cid u danayn mayna runtii si hagar la-aana ayaa loo shaqeeyay waan markaanti ka ahay dowlad ahaanna xataa inta gargaarka qaybtiisa una soo gaarin annagoo tabarteenna yarayd ayaa haamihii ugu horreeyey lagu buufinaya annagaa isku tashanay xataa heerkaas madaxweyne iyo wasiir ciid ayaa si wada jira uga mahad celiyey hay-adda vow kaalinteedii dhismaha xaruntaani shahaadooyinna guddoonsiiyey shakhsiyaadkii doorka ka qaatay hirgelinta xaruntaani yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada qardho
ummadda federaalka soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay horumarinta laamaha cadaaladda la qaatay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa warkaasi faahfaahinaya wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya sidoo kalena ah iskuduwaha arrimaha bini'aadannimada aadan cabdulmawla agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo kulanka qayb ka ahaa ayaa wafdiga ka socday qaramada midoobey waxa uu uga warbixiyey howlaha baaxadda leh ee wasaaraddu u hayso bulshada soomaaliyeed intaasi kadib ayaa kulanka waxaa laysku soo qaaday sidii loo dardargelin lahaa horumarinta hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka u qaabilsan dalka iyadoo sidoo kale kulanka lagu soo qaaday sidii si wadajir ah looga wada shaqayn lahaa qorshe u samaynta mustaqbalka sidii loo sii dardargelin lahaa taageerada lagu tayeynayo hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda u qaabilsan dalka ku-xogeenka ergeyga guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay weli diyaar u yihiin sidii ay usii wadi lahaayeen taageerada ay ku bixinayaan horumarinta laamaha cadaaladda iyo garsoorka wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa uga mahad celiyey madaxda qaramada midoobey u fadhisa xafiiska soomaaliya waxa uuna sheegay in si dhab ah ay u garab taagan yihiin horumarinta hay-adaha cadaaladda isaga oo ka codsaday in ay sii laba jibaaraan taageeradooda cabdirasaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya maxamuud cabdinaasir soofaysane ayaa warkaasi faahfaahinaya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane cismaan abuukar dube ayaa maanta xarunta wasaaradda warfaafinta kusoo dhoweeyey safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya danjire fiishan hu labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsanaa isdhaafsiga aqoonta iyo waaye aragnimada dhinaca warbaahinta ee labada dal wasiir dube oo uu wehelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdulaahi xayir ducaale iyo agaasimo qeybeedyada warbaahinta qaranka ayaa safiirka kusoo wareejiyay xarumaha warbaahinta ee hoostaga wasaaradda warfaafinta sida t v-ga idaacadda qaranka ee rediyo muqdisho wakaaladda wararka soona iyo wargeysada indha-indhayn kadib waxaa wasiir dubba iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya danjire fiishan hu ay shacabka soomaaliyeed kala hadleen iyagoo ka warbixinaya kulankoodii maanta rediyo muqdisho oo uu kusoo dhoweeyey agaasime cabdicasiis maxamuud guuleed afrika
maanta barnaamijka inta uu socday waxaa stuudiyaha radio muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta sanator cusmaan abukar dube iyo safiirka dowladda china u fadhiya soomaaliya ambasador fi shango iyadoona ay ka wada hadlayaan sidii dowladda shiinaha iyo wasaaradda warfaafinta ay iskaga kaashan lahayn dhinacyo badan oo ay ku jirto horumarinta warbaahinta iyo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal ka dhexeeya safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya ayaa ugu dambeyntii uga mahad celiyey mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya soo dhoweyntooda iyo sida ay xog dhammaystiran uga siiyeen taariikhda warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo ka mid ah warbaahinada ugu faca weyn kuwa dunida safiirka ayaa ballan qaaday inay ka wada shaqayn doonaan labada dal iskaashina ay ka samayn doonaan dhinaca iclaamka oo ah meesha ay hadda dowladaha horumaray ku iibiyaan siyaasadahooda
to Somalia. I'm very honored and happy to be at the studio of Radio Mogadishu in the company of uh, Minister Osman Dube and other distinguished friends from since my arrival here. And I would like to say that I'm already overwhelmed and impressed by the warm hospitality, resilience, and very warm people and weather here. So thank you for inviting me to the studio maxamuud soofaysana warbaahinta qaranka muqdisho
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta daah furay shirweynaha wadatashiga qaran ee hirgelinta axdiga dhaxaldhaqameedka caalamiga ah ee unesco xamse raadeeye ayaa warkaasi sii ambaqaadaya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta daafuray shirweynaha wadatashiga qaran ee hirgelinta axdiga dhaxaldhaqameedka caalamiga ah ee yunesko shirweynaha oo muddo laba cashaha socon doona ayaa ka furmaya akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta ee magaalada muqdisho waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha dhaqanka ee dowlad goboleedyada dalka iyo marti sharaf ku xeel dheer hidaha iyo dhaqanka ugu horreyntii guddoomiyaha akademiyadda cabdiqaadir nuur xasan maax ayaa faahfaahin ka bixiyey hadafka shirweynahan waxaan rabaa keliya inaan idiin sheego ahmiyadda shirkan maanta a u fadhidaan waxay u bixiyeen gaalada unesco shirkan high level conference yacni waa shir aan caadi ahayn oo dad sare ay kasoo qaybgelayaan koo shirkan waxaa ka dhalan doona in la tiro koobo goobaha taariikhiga ee soomaaliya oo dhan goob kasta oo taariikhiga in la tiro koobo oo diiwaan la geliyo marka diiwaan waxaa kaloo ku jiri doona goobo meesha ku yaal oo qaranka uu maamulo national ah waxaa jiri doona kuwo unesco la geliyo la yidhaahdo kuwan unescaba ilaalinaysa
mas-uuliyiintii ka socotay dowlad goboleedyada ayaa ka hadlay goobaha taariikhiga ah ee ku yaala deegaanadooda iyo doorka kaga aadan horumarinta iyo xifdinta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare injineer cabdulaahi abuukar xaaji ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay gacan ka siin doonaan guddiga lagu dhisayo shirweynahan
kulley sida la sheegay ama warbixinta ama faahfaahinta heshiiskan waxaa nalooga fadhiyaa inaan samayno guddi heer qaran ah ama heer federaal ah oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku jiraan guddigaasoo la rabo inuu ilaaliyo wixii annaga dhaqan ama dhaxal dhaqameedka aan lahayn inuu ilaaliyo shuruuc ka soo saaro diiwaan geliyo kaydiyo arrintaas ayaana looga fadhiyaa oo ah arrin sida la sheegay waxyaabahaas annaga aan u lahayn dhaqanka noqon doonaan kuwo heer caalami ah kuwo heer ama federaala ama kuwo heer dowlad goboleed ah arrintaasoo marka soo nooleynaysa dhaqankeennii iyo taariikhdeennii iyo wixii aan lahayn wasaarad ahaan waxaan baal ballan qaadaynaa in intii aan joogno ama dadka naga dambeeyaba inaan hawshaan aan idinku garabaan ku garabsiino akademiyada iyo cidda ay qusaysaba sidii loo dhaqangelin lahaa ama loo baalki maxaa la dhahay guddigaas uu u shaqayn lahaa axdiga dhaxaldhaqameedka oo ay saxiixeen in ka badan boqol iyo sagaashan dowladood sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayaa soomaaliya waxay ka mid ahay dalalkii ugu dambeeyey ee heshiiskaasi saxiixa iyadoo hay-adda yunesko ay u taagan tahay meelmarinta axdigaasi xamse raadeeye warbaahinta qaranka muqdisho
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furay wadatashiga diiwaanka midaysan ee xogkaydyaha mashruuca baxnaano cabdiweli axmed xuseen qorane ayaa warkaasi faahfaahinaya shir wadatashi ah oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda kaasi oo looga hadlayey xoojinta iskaashiga dhammaystirka diiwaanka midaysan iyo xogkaydinta bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa furay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta jamaal maxamed xasan iyo wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee maamul goboleedyada dalka shirkan ayaa diiradda lagu saaray dhammaystirka diiwaanka midaysan iyo xogkaydinta barnaamijka baxnaano iyadoo hanaankan ay dowladdu maamulayso gacan ka geysanayo in si midaysan hal meel lagu hayo macluumaadka dadka la caawinayo ee dhammaan mashaariicda socota taasi oo sahlaysa isuduwidda iyo waxtarnimada mashaariicda islamarkaana dowladdu si hufan ay ugu adeegi doonto bulshadeeda wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa ugu horeyn sharaxay mashruucan baxnaano barnaamij baxnaano waa barnaamij fiican fikir fiican ku salaysan oo marka laga fiiriyo ujeeddada laga leeyahay wax wanaagsan waa in dadka soomaaliyeed wax la gaarsiiyo dadka danyarta ah dadka tabarta daran dadkaan awoodi karin inay helaan waxyaalo fara badan oo dadka qaarka ilaah u sahlay in la gaaro oo la gaarsiiyo wax wanaagsan diiniyana wanaagsan dhaqan ahaanna wanaag dhinac kasta wanaagsan mashruucan lama siyaasadan karo dad masaakiina duruufa haystaan baa loogu talagal looguma talagal in campaign lagu galo looguma talagal in saaxiibo loo qaybiyo qaraabo waxaasoo looguma talagelin
wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa gabagabada kulanka sheegay in siyaasadda arrimaha bulshada ay door weyn ka qaadanayso kobaca dhaqaaleed ee bulshada nugul
dowladda federaalka ah waxay mas-uul ka tahay waddankay mas-uul ka tahay sidaa ay tahay haddana keligeed ma shaqayn karto baallihii waa wasiir waa wasiirada halkan fadhiya weeye dowlad goboleedu waxa maanta aan u fadhina waxaa weeye shalayto baxnaano oo aan runtii u mahad celinayo dadka tabaalaysnaa waxtarkoodana runtii aad iyo aad wax uga qabtay aan uga mahad celinayo maamulaha baxnaano firdowsa oo juhdi badan soo gelisay iyo tiimkii la shaqaynayaba haddana maanta waxaan soo gaarnay stagekii labaad oo ah usa arkan saan ula soo wareegahayn xogteenni waa run waddanku waa burburay institutionada waa naga burbureen laakiin maanta waxaan maraynaa meel aan ka hadlayno xogtii in lagu soo wareejiyo maxaan ku dhahday dowladda soomaaliyeed qolyahana caawinaya marka ogaada wax baa la kala faa'iidayaa horta lacagtaada iska leh oo ayagu ma laha laakiin in inagu aan xogteennii iyo dadkeennii aan maamulan weyno waxay cimri dheer siinaysaa marka in hantida aan lahayn ay hay-ado maxaan ku dhahday noo qabtaan wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada maamul goboleeda dalka ayaa si wadajira u xaqiijiyay inay ka go-an tahay dhammaystirka nidaamka xogta bulshada iyo hirgelinta siyaasadda arrimaha bulshada cabdulli axmed qorane warbaahinta qaranka
tababar ku saabsan arrimaha cadaaladda iyo garsoorka ayaa maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaasi noo soo diray tababarkan oo iska kaashanayaan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareebe waxaana ka qaybgelaya ku dhowaad soddon qofood oo ka socda xarumaha maxkamadaha bahda garsoorka iyo bulshada guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamareebe cabdi xaashi caroole oo goobjoog ka ahaa furitaanka tababarka ayaa waxa uu sheegay in ka qaybgalayaasha laga doonayo inay ka fikiraan galmudug cadaaladda ay u baahan tahay galmudug cadaaladda ay u baahan tahay ayaa la rabaa dood ku saabsan inaad ka fikirtaan maskaxda dhalaalisaan lixdaas maalin in laga diyaariyo casharo muhim ah oo dhaxal u ah dadka reer galmudug oo adinku aad horudhaca u tihiin ayaan codsanaynaa insha allah bilkariin mashruucuna waa noo furan yahay odayaasha dhaqankana waxaan rabaa ayaga naftirkoodu ayagoo aan maxkamad jooginay dadka kala xukumayeen waqti dheer marka waxyaabihii iyo casharadii ay khilaafaadkii iyo waxyaabihii ay garti ay galeen casharadii ay ka heleen inay meeshaan geliyaan ayagana ka codsanaynaa insha allah abdulkariim ayagana dumarku waa lafdhabar ay u yihiin cadaaladda ka qaybgalayaasha ka socda dhanka bulshada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen tababarkan looga hadlayo arrimaha cadaaladda iyo garsoorka aniga magacayga waxaa la yidhahda cabdullaahi xirsi maxamed waxaan ahay guddoomiyaha guddiga khilaafaadka ee madaniga ee magaaladan dhuusmareebeed ka qaybgalkana waxaan u arkaa si weyn oo cilmi uu ku jiro oo bulshada inteeda badan ay maaragtay anfici doonto barnaamijkaana koley sidaas ayuu maaragtay miro dhal u yeelan doonaa haddii aan sii galo arrimaha kale oo guud waxaan u malaynayaa wax cadaalad waxaa la heli karaa markii fulin la helo cabdulaahi cabdiqani sheekh yuusuf oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay aragtidiisa ka qayb galka waxa uuna iftiimiyey cadaaladda iyo cidda u baahan anigoo ah cabdulaahi cabdiqani sheekh yuusuf garsoore maxkamadda sare ahna kusimaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka aan maanta kasoo qaybgalay kulankan la raba in lagu qaafaadhigo oo loogu falanqeeyo waxaa la yidhaahda cadaaladda awalan waxaan rabaa inaan meeshan ka ishaaro waxaa la yidhaahda cadaalad horta cadaalad yaa u baahan sistamkeesa cadaaladi ku timaaddaa cadaalad sida qof kastaahiba uu dareemahayo waxaa u baahan qofka dhibanaha oo dhibka ku dhacay waxaa u baahan qoyska dhib ku soo gaaray waxaa u baahan bulshada uu dhib ku soo gaaray waxaa cadaalad u baahan ugu dambayntii qofka uu dhibku ka dhacay oo eedaysanaha ama dulmilowga ah baa cadaaladda u baahan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed fiidow oo tababarka furay ayaa waxa uu sheegay in maalmaha tababarka uu soconayo la doonayo in laga soo saaro wixii ku saabsan arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ee shanta sano ee soo socota dowlad goboleedka galmudug uu ku shaqayn lahaa muddo lix maalmood noo socdana barnaamijkaanu halkan ka bilaabato maanta kowno ah ayaa la rabaa in laga soo dhex saaro shanta sano oo soo socota wixii baahi cadaaladeeda ee loo baahnaa taasaa la rabaa in maanta la iska waraysto laga wada hadlo bulshada markaa isku timaado ayaa dhexdeeda cilmiga ku jiraa oo aqoonta iyo garashada la iswadaarso la isku darsado sidaasaan rabaa marka inaan u helno faa'iido shanta sano soo socota lagu lagu maaragtay lagu la la isticmaali lahaa ama lagu dhaqmi lahaa marka shirkuna waa noo furan yahay maalmaha tababarka uu soconayo ayaa la isku weydaarsan doonaa dhammaanba aragtiyada dhanka cadaaladda iyo garsoorka la xiriira si looga soo saaro qodobo miradhal ah maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
halkaa warkaasi kala socotaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka qaramada midoobay ayaa sheegay in dembiyo dagaal ay ka dhaceen gudaha dalka ethoobiya baaritaan ay qaramada midoobay ku sameysay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gobolka tigreega ee dalka etoobiya ayaa lagu ogaaday in dhammaan dhinacyada isku haya colaadda ay geysteen xadgudubyo ka dhigan in la galay dembiyo dagaal warbixintu waxa ay si faahfaahsan uga hadashay dilalka loo geystay boqolaal qof oo rayid ah dagaalka ayaa bilowday afarta bishii nofembar ee sanadkii hore waxa uu bilowday dagaalka markii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu amar ku bixiyey duulaan ka dhan ah ciidamada gobolka tigreega dhinaca kale dowladda etoobiya ayaa dalkeeda kusoo rogtay xaalad deg deg ah shir ay yeesheen golaha wasiirada ayaa laga soo saaray go-aankan iyadoo sabab looga dhigayo xaaladaha dalku galay ra-iisul wasaaraha etoobiya oo xalay goor dambe warmurtiyeed kooban soo saaray ayaa yidhi xilligan waa mid dhibaatooyin isbiirsadeen oo imtixaan ah inta xaaladahan laga gudbayana cid kasta way saameyn doontaa xaaladan deg deg ahna waxaa lagu soo rogay si xal loogu helo arrimahan taagan guud ahaan dhegeystayaal waa nagaynta warkii habeen aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka waxaa idiin soo saaray idinna waramayay anigoo ah maxamed cabdulaahi rooble sidaas iyo ammaano allah